bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu duur wanaagsan kusoo dhawaada warka dohornimo idaacadda dalsa
wararka dhegeystayaal qodobada aad ku maqli doontaan ee wararkeena duhur waxaa ugu waaweyn doorashooyinka iska soo horjeeda ee guddoonka xiriirka kubadda cagta soomaaliya iyadoo maanta ka kala dhacay hoteello ku yaala magaalada muqdisho
kulan maanta xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalk ay ku yeelan lahayn xurunta billa hargeysa oo baaqday
faahfaahino dheeraad ah oo kasoo baxaya ciidanka maamulka somalilan oo madaafiic ku garaacay magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool
xildhibaanada aqalka sare ee baarlamaanka federaalk oo ansixiyey hinti sharciyeedka cusub hay-adda nabadsugidda sirdoonka qaranka golaha ammaanka ee qaramada midoobey oo maanta kulan gaar ah ka yeelanaya xaaladihii ugu dambeeyay soomaaliya
ciidanka booliska dowladda oo gacanta kusoo dhigay in la sheegay inuu dadka dhac ugu geysan jiray duleedka magaalada muqdisho munaasabad lagu soo dhaweynaya agaasinka caafimaadka gobolka banaadir oo lagu qabtay magaalada muqdisho
munaasabad lagu soo dhaweynayay agaasimaha hay-adda caafimaadka gobolka oo lagu qabtay magaalada muqdisho akhbaaraadka dibaddana dhulgariir xooggan oo ku dhuftay falastiin iyo iiraan
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
waa arbaco taariikhdan waxay ku beegan tahay labaatanka bishiisa bisha labaad sanada ah labada kun saddeabaatan intaad maqasheen qodobadani wararka waa kusoo dhawaada warka faahfaahsan aynu ku bilownay waxaa maanta magaalada muqdisho caasimada dalka ka qabsoomay doorashooyin iska soo horjeeda ee guddoonka xiriirka kubadda cagta soomaaliyeed doorashada koowaad oo ka dhacday hotelka jaziira ee magaalada muqdisho ayaa waxaa guddoomiyaha xiriirka kubadda cagta loogu doortay xasan aadan yabro wiish iyadoona ay ka qaybgaleen xubno ka kala socday xiriirka kubadda cagta iyo sidoo kale xubno kale oo ka socday xiriirka kubadda cagta dowlad goboleedyada dalka doorashadaas ayaa waxaa ay ka qabsoontay hotelka jaziira waxaana guddoomiyaha xiriirka kubadda cagta soomaaliyeed loogu doortay in uu noqdo xasan aadan yabro wiish waxaana wiish oo la hadlay warbaahinta uu sheegay inuu ku faraxsan yahay inuu ku guuleystay maanta in loo doortay guddoomiyaha xiriirka kubadda cagta waa sida uu sheegay waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay in halkan maanta lagugu doortay xilka guddoomiyaha xiriirka soomaaliyed kubadda cagta taas oo runtii wax badan muddo badan soo jiitamaysay doorashadan inay dhacdo aad iyo aad aan runtii uga hambalyanayaa intii codkaas igu isiisay ama igu dooratay inaan xilkan culus qabto waxaan rajaynaya insha allah inuu ilaahayna ka baryaya inuu ilaahay igu asturo runtii soomaaliya kubaddeeda cagta maanta waxay u baahan tahay in sare loo qaado waxay u baahan tahay in dhallinyarada soomaaliyeed oo sida aan sheegnay amba la sheegayba bulshada soomaaliyeed ay ka yihiin boqolkiiba todobaatan shan isla markaasna inta badanba ay jecel yihiin kubadda cagta in loogu hiiliyo horumarka kubadda cagta waxyaabaha ayaamahan dambe dhallinyarada dhagahooda ku dhacayeen aad iyo aad ugu xumahay laakiin waa dhibaato runtii laga bixi doono hadduu ilaah yidhaahdo kubadda cagta waxay heerta cadaalad in lagu tartamo waxay u baahan tahay in xubnaha codadka leh amba memberska ee cidda ay rabaan ku doortaan si qarsoodi ah si ay ayaga qalbigooda waxay jecel yihiin ay u doortaan isla markaasna hoggaan fiican uu noqdo maamulkaas xiriirka somaaliya kubadda cagta laakiin taas dad ayaa ka biyodiiday inay dhacdo noocaas u dhacdo maanta waxaa halkan ku ballansanaa garabkeena oo aniga ah guddoomiyaha ka ahay iyo garab kale oo la rabay inay nala tartamaan guddiga doorashadan ay u qoreen inay halkan yimaadiin ay ku tartamaan ciddii ay xubnaha doortaanna ee kongareska xiriirka somaaliya kubadda cagta ay hoggaamiso
dhinaca kale hotelka ilet ee ku yaala magaalada muqdisho ayaa waxaa sidoo kale ka dhacday doorashada guddoomiyaha xiriirka kubadda cagta soomaaliyeed waxaana loogu doortay cali cabdi maxamed cali shiine inuu noqdo guddoomiyaha xiriirka kubadda cagta soomaaliyeed waxaana doorashadaas iyana ka qaybgalay xubno ka socday xiriirka waa xubno ka socday xiriirka kubadda cagta doorashooyinka dowlad goboleedyada iyo xubno kale oo ka socday xiriirka kubadda cagta soomaaliyeed waxaana cali shiinehe oo isna ka hadlay madasha lagu doortay uu sheegay inuu yahay guddoomiyaha xiriirka kubadda cagta soomaaliyeed ee sanadaha soo socda isagoona u mahadceliyey dadkii doortay waxaan mahadcelinayaa koongareeska xiriirka soomaaliyed kubadda cagta oo noo doortay inaan afarta sanoo soo socota aan hogaamina xiriirka somaalied kubadda cagta ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu nagu asturo ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu nooga dhigo mid khayr qabta ilaahay waxaan ka baryaynaa howlaha noo fududeeyo kubadda cagta waxay u baahan tahay waa dad isjecel dadka kubadda cagta ka shaqeeya waxay u baahan yihiin isdhexgal waxay ka shaqeeyaan inay bulshada inay bulshada een, een, nabadgelyada een, sugaan waxay ka shaqeeyaan inay dadka maaweeliyaan waxaad aragteen ma een, waxa ka- dadka isu keeni kara lab- boqolaal kun oo qofa waa kubadda cagta kubadda cagta waxay waa isdhexgal waxay midaysaa ummadda annaga annaga een, tiimkeenna wuxuu u badan yahay odayaal waxaan ballan qaaday waxaan ballan qaadaynaa haddii ilaaha yidhaahdo in aan een, dhammaan dadka ka shaqeeya kubadda cagta meel kasta ay joogaan in in in si nabadgelya wada shaqeeyaan inay isdhexgalaan in cid kasta oo oo wax tabanaysane la- lala fadhiisan doono cid kasta oo ay wax la qaldan yihiin ay wax ka sixi doonto waxaan rajaynaynaa haddii ilaaha yidhaahdo waad ogtihiin shan iyo tobankii oktoobar laba kun iyo labaatan iyo labo waxay ahayd maalin taariikhiya waxaan ku guulaysanay koobkii sakaafa waxaa kaloo u soo baxnay een, kaaf waxaan rajaynaynaa in annagoo isku duuban shirkadaheenna dowladdeenna d- shacabkeenna dhammaanteenba in aan aljeris een, wax fiican ka keenno haddii ilaah yidhaahdo odayaashan inta jooga dad yaraa dhallinyaro ka ah waa waxay- waxay diyaar u yihiin inay ummadda soomaaliyeed si fi- adiga ugu adeegaan kubadda cagtana tuulo ilaa magaalada xamar inta udhexaysa ay ka shaqayso insha allah waxaana rajaynaynaa inaan xisa- wa- isla xisaabtan inuu jiri doono waxaan rajaynaynaa sida oo een, xeerkeenu dhigaayo afarta sano af- afar jeer aan waxaan hor imaan doonaa baarlamaankeenna sanadka koowaad waxaan rajaynaynaa waxaan qabanno in ula xisaabtamo
khilaafka doorashada xiriirka waa guddoonka xiriirka kubadda cagta soomaaliyeed ayaa sii xoogeystay kadib markii maanta doorashooyinkaas iskasii horjeeda ay ka kala qabsoomeen magaalada muqdisho iyadoona khilaafka xogan ee hore ugu taagnaa ee la xiriira doorashada hogaanka xiriirka kubadda cagta soomaaliyeed u taagnaa waxaana sidoo kale la sheegay in wasiirka wasaaradda isboortiga xukuumadda federaalk soomaaliya isna uu ku guuldareystay inuu xal kama dambeysa ka gaaro khilaafka ka taagan doorashada xiriirka kubadda cagta soomaaliyeed
xildhibaanada aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya ayaa cansixinta sharciyeedka cusub ee heedda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka warkaasi dib ayaan ugu soo laaban doonaa faahfaahiino dheeraada ayaa kasoo baxaya ciidamada maamulka somalilan oo madaafiic ku garaacay magaalada laascaanood ee xarunta gobolka suur cabdinaasir hadaala ayaa warkan faahfaahinaya
wararka ka imaanaya magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool ayaa waxa ay ku waramayaan in ciidanka milatariga somalilan ay duqeymo ka fuliyeen saakay qeybo ka mid ah magaalada laascanooda wararkii ugu dambeeyey naga soo gaaraya laascaanood ayaa sheegaya in xaafado ay ku sugnaayeen dad shacab ah oo ka tirsan magaaladaasi ay ku dhaceen madaafiic ay soo tuureen milatariga somalilan oo dhowaanahan dadka deegaanka waa ciidanka dadka deegaanka kula dagaalamayay duleedka magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool wararku waxay tilmaamayaan inuu jiro khasaare eh, soo gaaray dad eh, shacab ah iyo sidoo kale burburka dhismayaal ilaa iyo haatanna lama cadayn khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay duqeyntaasi ay geysteen ciidanka militariga somalilan wararku waxaa sidoo kale intaasi ay ku darayaan in haatan waxyeeladii ka dhalatay duqeymahaasi ay fuliyeen ciidamadu in dadkii ku waxyeeloobay cisbitaalada waa waa cisbitaalka guud ee magaalada laascaanood la gaarsiiyey magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool ayaa haatan waxa ay mareysaa toddo- toddoba iyo toban maalmood oo duqeymo joogto ah iyadoo ay ku dagaalamayaan ciidanka militariga somalilan oo raba inay magaalada la wareegaan iyo sidoo kale xooga s a c kuwaasi oo kasoo horjeeda militariga somalilan sidoo kalena dagaal adag kula jira
mahadsanid alcabdaala sanatarada aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya ayaa maanta ansixiyey hindi sharciyeedka cusub ee nabad sugidda waa hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka mahad nuure ayaa warkan faahfaahinaya xildhibaanada aqalka sare ee baarlamaanka federaalk ee soomaaliya oo maanta shir ku yeesha xaruntooda aqalka sare oo nashir gudoominaya gudoomiye ku-xigeenka koobaad ee aqalka sare cali shacbaan ayaa ansixiyey sharciga hay-adda niso oo horey usoo gudbiyeen golaha wasiirada ee golaha aqal waa xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya xildhibaanada oo doodheer ka yeeshay kadib waxaa sharcigaasi ansixiyey xildhibaanada aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya waxaana xildhibaanadii diida maanta sharciga qayb ka ahaa senator muuse suudi yalaxo oo sheegay in sharcigaasi hanaanka loo marayusan ahayn mid wada siman dadkana awood sharci wada siinayo sidoo hadalka u dhigay senatarka maalin hore waa ka hadlay waxaan ka hadlana waxba lagama soo qaadin ma ogi anaga maha loo rooraayo waxaa loo baahan yahay sharcigan ummadan oo dhan uu ka dhexeeya shan beelood iyo bar al-shabaab in lagu dhuqo lama rabo in qof gaara gacanteeda ku jiro toban iyo laba shaay oo qoraalah aa jeebkayga ku jiro waana hal beel kaliya waxa kale iska lehel oo mahad salaad oo hadda qoray waana kuwan waxay kale yihiin dadkan in loo aaso walaxayan ogeyn looma baahan in ansixiya sida xoolo meel in lagu aruursado gacanta taagaan aniga ma qabo waa akhrihaa hadday dan u tahay ayagu waay haddayna dan u ahayn ha ka doodaano hana iska saxaano aniga warkii waa kan hay-adahan ma diidani qof ahaan ma diidani qoys ahaan ma diidani weliba qolada laxijiha ayaan ah laakiin sida hadda wax uu u qori waayana ummadda ma anfacdo awoodda halkaan ugu taalna qofay anfacaysa male wasiirkayna waxa uu ku leeyahay hal faqrad ay wasaaradda ku leedahay waa afartee todobo tameelaboo ka bilaaba ha awoodiis afartee todobaynu ku dhammaahayn shaay walba keligiisaa magacaabaa xilka asagaa ka qaadaa saddex kaaliyou leeyahy asaga kaliyaha awoodin inuu soo magacaabo asagaa ule inuu xilka ka qaado waxa ka hooseeyoo dhan asaga kaliya waay
dhanka kale wasiir dowlaha wasaaradda amniga ee xukuumadda federaalk ee soomaaliya maxamed cali xagaa ayaa xildhibaanada aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya kaga mahad celiyay ansixinta sharcigaasi isagoo sheegay in hay-adda nisa ay sharcigan u yahay konton iyo saddex sano kadib mid dhaxalgal oo ay yeelanayso
senatarada sharafta badan maanta waa maalin weyn oo aan dhidibada u taagnay tiir ka mida tiirarka ay ku dhisan tahay dowladnimada oo ah ansixinta sharcigan ay ku dhismi doonto hay-adda nabad sugidda iyo isdoorka qaranka waxaa guulu soo hoyatay golahan waxaa guulu soo hoyatay qorshaha dibudhiska dowladnimada iyo dhammaan shacabka soomaaliyeed oo maanta haysta hay-ad ku dhisan sharci kaasi oo ilaalinaya xuquuqda asaasiga ah ee muwaadiniinta soomaaliyeed mudanayaal iyo marwooyin senatarada sharafta badan waxaan soo dhoweynayaa oon aadna ugu faraxsanahay doodii qiimaha badnayd ee idin dhex martay muddadii aad ka doodayseen sharcigan oo senatar kastaana u cabiraya fikirkiisa sidii bulshada uu matalayo bulshada uu matalayo uga ilaalin lahaa uga ilaalin lahaa in sharciyada golaha maraya aanay noqon kuwa dhibaato loogu geysto shacabka uu matalayo runtii waxay ahayd dood caafimaad qabta kala duwanaanshuhuna waxuu ka mid yahay dimuqraadiyadda waana horumar aada anigu ammaanayn mudanayaal waxaan aada uga mahad celinaya kalsoonida aad siiseen sharcigan waana sharcigii ugu horreeyay hay-addu yeelato muddo konton iyo saddex sano kadib ammaanta waxaa iska leh waxaa iska leh golihiinna sharafta badan waxaad dhaxal uga taagteen da-yarta soo koraysa oo idinku xasuusan doona sharcigan wasaaradda amniga gudaha waxay idiin ballan qaadaysaa inay si dhow ula shaqayn doonto golahan sharafta badan waxaan marlabaad idinka mahad celinayaa guusha aan gaadhnay dhammaanteen golayaasha dowladda iyo shacabka soomaaliyeedba waxaan si gaara ugu mahad celinayaa guddidii u xil saarnayd sharcigan oo guddida gaashaandhigga iyo amniga oo runtii mar gaashaandhigga oo runtii mar kasta noo wacaysay marka ay qodobkii wax fahmi weydaan aan garyaqaana sharciyaqaanada u keenaynay
kaasi wuxuu ahaa wasiir dowlaha wasaaradda amniga ee xukuumadda soomaaliya oo xildhibaanada aqalka sare kaga mahad celiyey sharciga maanta ee hay-adda nise ay meel mariyeen dhanka kale kulan ay yeelo lahaayeen xildhibaanada ee golaha shacabka ee baarlamaanka federaalk ee soomaaliya oo sharciyo dhowra ka doodi lahaa ansixintooda ayaa maanta u baaqday korum la-aan sida ay sheegeen guddoonka golaha shacabka ee baarlamaanka federaalk ee soomaaliya
golaha maanka ee qaramada midoobey ayaa maanta kulan gaar ah ka yeelanaya xaaladihii ugu dambeeyey dalka soomaaliya shirkan oo dhiri doona maanta galabnimadii ayaa golaha ammaanka ee qaramada midoobey waxay warbixin ay ka dhageysan doonaan ku-xigeenka wakiilka gaarka ee xogeyaha guud ee qaramada arrimaha soomaaliya iyadoona haweeneyda lagu magaco kiki ay sheegtay in si aad ah ay warbixinta xaaladaha soomaaliya golaha ammaanka ay usii doonto gaar ahaan iyadoo diiradda saari doonta dagaalada ka socda gudaha dalka soomaaliya kuwa ka socda laascaanood gaar ahaan ay si diiradda u saari doonto xaaladihii ugu dambeeyay xagga biniaadinimada ku-xigeenka wakiilka gaarka ee xokeyaha guud ee qaramada midood maalmahanba iyadoo ku sugan magaalada muqdisho islamarkaana tagtay new york ayaa sidoo kale waxay kulamo ay la qaadan inti ay ka tegeen magaalada muqdisho qaar kamid a madaxda maamul goboleedyada ururada bulshada rayidka ay kala hadashay xaaladii ugu dambeeyey iyadoo sidoo kalena ay ka hadli doonto xaaladihii ugu dambeeyay dagaaladii kasoo cusboonaaday magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool dhinaca biniaadinimada la xiriira
guud ahaan warkii duur aad ka dhegeysaneyseen dhegeystayaal idaacadda dalsan ee magaalada muqdisho waan agintahay shaacida warkaegsoga waxaad dib kartaa radio dalsan dot com
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan mad helin warlahelyaabaha talalhel